أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andulus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka waraarka oo caawa aan idinkugu hayno qodobo ay ka mid yihiin inshaa allah wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo faahfaahin ka bixisay xaaladda deegaanka teedaan oo habeenkii labaad raa'ida tawxiidku ay ka dulbabanayso dhanka kalena faahfaahin ka bixisay khasaaraha cadowga ka soo gaaray dagaaladii ka dhacay deegaankaas waraysi aannu la yeelannay waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaad caawa maqli doontaan ku dhowaad kow iyo labaatan qof oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday dhulgo ka dhacay gudaha kiniisad ku taalla waddanka itoobiya dowladda iiraan oo dil toogasho ah ku fulisay xubno ku eedaysnaa la shaqaynta yuhuudda qodobada kale ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo kulan ay barbar socotay dowla diini ah la yeeshay beesha jiiddo oo ka mid ah beelaha dega gobolkaas kulankaas iyo kelimaadkii laga jeediyey ayaan caawa idiin haynaa qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba waad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشتقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى waa habeennimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo siddeed hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan sheekh guuleed abunabhaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa waraysi uu goor dhoweysiiyey idaacadda islaamiga andulus faahfaahin ka bixiyey xaaladda deegaanka teedaan oo habeenkii labaad ay ka taagan tahay raayida tawxiidka waaliga ayaa dhanka kale faahfaahin ka bixiyey khasaaraha cadowga ka soo gaaray dagaaladii labada maalin ka socday deegaanka isagoo dhanka kalena dadka deegaanka faray inay iska aasaan bakhtiyada maleeshiyaadka murtadiinta ay uga carareen deegaankaasi haddaba ku soo dhowaada waraysigan oo uu inoo qaaday walaalkeen maxamuud sheekh axmed tooshow bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal idaacadda islaamiga al andalus caawa oo ah habeen talaadaha taariikhna ay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha safar sannadda kun afar boqol afartan iyo sideed hijri waxay waraysi gaaraha la yeelanaysaa waaliga wili islaamiga ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan ugu horeyntii sheekhan alwaali kusoo dhowow idaacadda islaamiga alandalus bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaam calaa rasuuliillah wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin waa dhowahay walaale idaacatul andalus sheekhana dagaalo laba maalmood socday ayaa ka dhacay duleedka deegaanka teedaan marka hore qofkii aanan aqoonin teedaan maxaad ugu tilmaami kartaa halkee ayuu hiiraan kaga yaalaa teedaan alxamdu lilah wakafaa wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillahi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin marka hore allah subxaanahu watacaala ayaan u mahadcelinaynaa nicamka uu noo galay oo ay ugu weyn tahay nasriga israac raacay oo ilaahay uu noo galay oo fadligiisa iyo nicmadiisa aan ku helnay oo aanan ku helin annaga kartideenna xeesheenna iyo xoog aan leenahay midna baan alla ugu mahadcelinaynaa subxaanahu watacaala haddaan walaalla usoo laabta su-aashaada jawaabteedu waxaa weeye teedaan waa deegaan ka mid ah wilaayada islaamiga hiiraan waxay dhacdaa dhanka galbeed ama qaybta yaro galbeed waqooyi degmada maxaas bay dhacdaa ama u badan dhanka galbeedka waa deegaan muhim u ah dadka muslimiinta ah waxay u dhexaysaa marka deegaanada ama degmooyinka matabaan oo kaga aadan qaybta waqooyi degmada beledweyne oo kaga aadan qaybta galbeed maxaas oo kaga aadan dhanka bari waxay teedaan kale oo deegaanka ku taalla uu la leeyahay daris la yahay degmada wabxo ama deegaanada gobolka galgaduud dhinacaasna deris ayay kala tahay waxay ku taallaa meel aad munaasib u ah oo isu keenaha wilaayaadka galgaduud iyo hiiraan ama degmooyin badan oo kala duwan ayay u dhexaysaa teedaan waxay ku taallaa goobtaas waa tahay sheekhna alwaali maxay tahay istaraatiijiyada ay teedaan leedahay oo cadowga xoogga u soo saaray cadowga istaraatiijiyadda ay u leedahay waxaa weeye teedaan sida aan kuu tilmaamay meesha hadda aan kuu sheegay bay ku taallaa waa goob laga ilaaliyo dhanka cadowga qaybtan galgaduud ama guriceel iyo dhanka ku aadan waxaa laga ilaaliyaa teedaan oo ay deris u tahay ama ay u dhowdahay xadbeenaad oo markaa teedaan joogtid waqooyigaada ama galbeedkaada intuba waxaa kaa mara laamiga waxay teedaan u dhowdahay ama ay deris la tahay xarunta weyn ee beled weyne marka waxaa laga dhowraa teedaan meelo kala duwan ayay u tahay cadowga qiimo ugu leedahay waana midda keentay markii dhulka inta badneed laga soo saaray meesha isku urursadeen iyada noqoto waxaa laga ilaalinayaa laamigaas dheer waxaa laga ilaalinayaa guriceel iyo dhulkaas baa laga ilaalinayaa waxaa laga ilaalinayaa in culays soo fuulo degmada beled weyne sheekhana dagaalkii ka dhacay deegaanka maxaa khasaaraha oo cadowga ka soo gaaray yaase deegaanka hadda ku sugan oo gacanta ku haya maxamuudow koobista wixii dhacay aad loo uma xadidi karno laakiin inta la xaqiijiyey dhimashadu waa tiro aad u badan oo afartan iyo ziyaado ah dhaawacuna waa in ka badan lixdan ayaa meeshaas ku dhaawacantay khasaare badan oo maaleedna waa jiray oo ay ugu weyneed gaarigii uu qoriga saarnaa hub tiro badan baa laga qabsaday ilaahay subxaanahu watacaala ayaa dhibkaasu u geystay cadowgaas wuxuu ugu geystay gacmaha dadka mujaahidiinta ah waana ballanqaadkiisii ilaahay kitaabkiisa uu ku sheegay wa kaana xaqan calaynaa nasrulmu'miniin haddii annaga aan noqonno dadka mu'miniinta oo dhabta ah ballanqaadkaas ilaahay baan maalin walba helaynaa allah subxaana wa tacaalana ugu mahad celinaynaa cadowga marka wax badan baa gaaray intaa aan sheegay iyo in kale oo laga yaabay leanno dhul howd ah ayaa la isku helay la isku hardiyey goobo kala duwan bay xabadda ka socotay waa laga yaabaa wax qarsoon laakiin intii ay mujaahidiintu xaqiijiyeen waa intaan sheegay sheekhan alwaali jasaaka allaahu khayran cadowgii dagaalka lagu jibiyey halkee ku dambeeyeen cadowgu inta aan ognahay waxay ku kala shumeen qayb waxay aaday dhanka galgaduud iyo gurceel iyo halkaas ama deegaanka matabaan oo ka tirsan degmada wilaayada islaamiga hiiraan degmada u shashaysa oo u xigta dhanka galgaduud qayb waxay ku urureen xagga iyo beled weyne qaybna waxay gaareen xagga iyo laamiga iyo coomaad intii aan hadda ognahay cadowgu marka waa kala huleelay islama jiro ismana raacin ilaahay subxaanahu watacaala waa qaybiyey waana kala yaaceen sheekhan alwaali waxaa nooga warantaa xaaladda deegaanka teedaan habeenkii labaad caawa waa sidee ilaahay mahaddiisa teedaan way degan tahay waxayna ku jirtaa gacanta mujaahidiintay ku jirtaa waa meel xasiloon waa meelaan wax dhibaha ka jirin waa meel maanta ay ka taagan tahay raayatu tawxiid laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuululah ba ka duldulbanayso waa goobtaas degan waxaana u rajaynaynaa in allah subxaanahu watacaala uu daa'imiyo khayrkaas iyo nicmada ilaahay ku galladay oo uu siiyey ayada iyo dadkeedaba waxaa daadsan goobta hadda aan kuu sheegayo ee bakhtigii cadowga ayaa goob walba yaallo oo meelihii daadsan waxaana leeyahay mujaahidiinta ilaahay gacmahooda uu ku cadaabay iyo dadka shacabkaoo meesha joogaba in meyidka goobaha yaalyaallo oo cadowga ay ka tageen in laga asturo si loo ilaaliyo bani'aadinimada ama loo ilaaliyo caafimaadka dadka iyo dunyadaba waa tahay sheekhana shan sano kadib xamladii garguurta in laga qabsada deegaankii ugu horeeyey ee cadowga duulaanka ku qabsaday maxay arrintaasi cadowga allah uga dhigan tahay cadowga waxay uga dhigan tahay way caddahay waxay muujinaysaa in ay jabeen waxay muujinaysaa in aysan waxba la jirin waxay u tahay jab iyo naasabeel cid kastaoo isku halaynaysay oo ibliis uga horreeyana waxay u tahay jab mujaahidiintana waxay u tahay guul iyo nasir u soo hoyday wax marka qarsoon ama la isweydiiyo ma ahee cadowgu sida aa u jeedid dhulkan waa dhulkii ka soo bilowday xamladii cuslayd oo muddada dheer socotay ama meeshii laga soo bilaabay xamladii shaytaaniga bay ahayd waa deegaanadii hadda markii intii badnayd lasoo ceyshay ama ay soo jabeen meeshii ugu dambaysay oo isku ururiyeen ama isugu yimaadeen bay ahayd tusaale marka waxay u tahay jabka cadowga xagga kalena waxay tusaale u tahay guusha iyo nasriga ilaahay uu siiyey dadka muslimiinta ah baaraka allaahu fiika sheekhan alwaali bariga hiiraan wuxuu ahaa halkii cadowga golfkiisa ka soo bilaabay shan sano ka hor ma jirtaa degmo ama deegaan cadowga duulaan ku qabsaday oo caawa weli gacanta cadowga allaha ku jirta walaale maxamuud waxaa la rabo in laga mahad celiyo oo ragga mujaahidiinta ah oo aan mar walba u ducaynayno oo mar walba aan u mahad celinayno oo aan ilaahay u weydiinayno subxaanahu watacaala inuu sabir iyo habaad ku arsuqo waxaan ula jeedaa mujaahidiinta si guud gaar ahaan ragga huquurta ku jira ragga xiga oo la baashiraya cadowga ilaahay subxaanahu watacaala waxa aan mar walba inaan xusuusanno tahay waxaa weeye inaan ilaahay u tadarucno ilaahay u tawaaducno ilaahay ku shukrino subxaanahu watacaala nicmooyinka uu noo galayana aan garanno waa wax guud ahaan dadka muslimiinta u yaallo iyo gaar ahaan mujaahidiinta huquurta ku jira iyo qiyaadadoodaba askar iyo hoggaanba inaan mar walba dareensanaanno nicamka ilaahay uu noo gelaya subxaanahu watacaala waxaan ula jeedaa allah tabaaraka watacaala wixii aad ogeyd oo aan soo marnay oo dhacay oo ay dadku muslimiinta wada og yihiin cadowga qaabku isu qabanqaabiyey kooda cad kooda madow kooda soomaaliga ah kooda afrikaanka kale ah yahuudiya nasaaraba way isugu keenna imaadeen waad ogeyd wixii dhacay galabtana waxa aan joogna waa waxa aad arkaysaan nasrigaas ilaahay uuna siiyey goob dhiman oo cadowgu shalay naga qabsaday ama aan u bannaynay ma jirto annaga horta magaalo la qabsaday iyo deegaan la qabsaday awalba qiimo nooma lahayn mar haddii caqiidadeenna aan haysanno mar hadafkii iyo mabdi'i aan aaminsanayn oo aan qoriga u qaadnay haddii qalbiyadeenna ay ku jireen marna deegaan laga baxay iyo dhul laga tegay iyo midna wax qiimo aan nooma lahayn annaga maadadaas ma aanan tixgelinaynin haddana inaan shareecadii dhulan ku tadbiiqinno helno ummaddeenna u madax bannaanaanno dacwadii gaarsiinno waa waxa aan doonayno hadafkeennu yahay caawo dhulkii cadowgu shalay bariga wilaayada islaamiga hiiraan ay nagu soo weerareen goobihii ay tageen cawa goob baaqi ihi ma jirto baa la dhihi karaa wax dhimani ma jiro bal waxaa gacanteenna galay goobo badan oo aanan shalay joogin oo aanan maamulaynin sida degmada maxaaseed ay maanta gacanteenna ugu jirta maalinka ay nagu bilaabayeenna kumannaan kun oo askari oo etoobiyaan ah ayaa maalinkaa joogay bifadli illaahi wa mannihi cidda ka saartay waa allah subxaana wa tacaala annaga isku daygeennii asbaabtaan la nimid ayaa ilaahay barakeeyey maanta goobta aan joognana waad arkaysaan waxaan marka ku khatimayaa jawaabtu ma jirto deegaan maanta la taaban karo oo cadowga uu ku dambeeyo oo shalay ay naga muxuu aha iyaga nooga dambeeyeen ugu dambayntii sheekhan alwaali sheekh gulid abuunabahaan maxay tahay fariintaada aad u diraysa bulshada hiiraan ee aad waaliga u tahay walaalow muslimiinta guud ahaan baan u dirayaa hiiraan ku gaaryeelima soomaalida waxay tidhaahdaa ninkii mar idago allaha dago mar labaad idage aniga allah idago waxaan ula jeedaa dadka muslimiinta ahee soomaaliyeed ee ku nool wilaayaadka islaamiga ama si gaar ah dadka ku nool wilaayada islaamiga hiiraan wakhaasatan qaybta bari ee wixii dhacay oo aan soo marnay waa aan isla ogeyn caaqilku wixii uu soo maray waa inay cashir u noqdaan wixii waa aragnay diinla'aanta dhacda waa aragnay dunya la'aanta dhacda waa aragnay dad la'aanta dhacda waa aragnay deegaankeenna wixii ku dhacay waa aragnay yacni marna waa in aan isku boora garaaminno oo aan ogaanno oo aan caqiidayno xaq iyo baadil marna inaysan loolami karin oo uu sarraynayo xaqa ilaahay subxaanahu wa tacaala mar walba inuu sarraynayo xaqa allah subxaanahu wa tacaala qul jaa'a alxaqu وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وإن جندنا لهم الغالبون إلهي سبحانه وتعالى سرين تأسقى أسكله وحان ربا ضدك مسلمين تينان أشيغو إلهي أوليدي سأيغا سرينية إلهي أوليدي سأيغا غالب نقونية إلهي أوليدي سعاقبة عرفت دم أيغا أسكله نبي صلى الله عليه وسلم حديث قدسي وحو نوغو شيغي الله سبحانه وتعالى إنه يرى من عادى وليا لي فقد آذنته بالحرب ilaahay wuxuu leeyahay qofkii laga dagaalamo la collaytamo weli ani kay ah waxaan ogeysiinayaa u cilaaminayaa aniga allah inaan la dagaalamayo wixii maanta dhacay oo soomaaliyey dadka muslimiinta ohow dadka ku nool wilaayada islaamiga hiiraan ay arkayseen waxaa weeye ilaahay baa lala diriray subxaanahu watacaala ilaahay dadkiisa diintiisa wada markii lala dagaalamay waxaa lala dagaalamay owliyadiisa owliyada ilahay haddii lala dagaalamayna wixii aad arkayseen baa dhacay wax aanan filaynin wax aanan marna qalbiyada ku soo dhicin wax dadka daciifka aysan fahmi karin baa dhacay waxaan leeyahay mu'minku laba jeer god lagama qaniino nebi maxamed baa noo sheegay sala allahu calayhi wasalam inaan mar dambe god nagala qaniinin god shala nagala qaniinay in maanta haddana mar labaad nagala qaniinin aysan dhicin wardad yahow diintiinna adinkaa iska leh dalkiinna adinkaa iska leh dadkiinna adinkaa matala dunyadiinna adinkaa iska leh cadowgaa ilaahay oo iskaashanaya ama ha caddaada ha madoobaadee wuxuu idiin wado horumar laguma gaaro hodan laguma noqdo cidaab iyo ciqaab loogama badbaado ama waxaa lagu helaa intaas ka soo horjeedkeeda waa lagu faqriyaa laangaab baa lagu noqdaa waa lagu qaxaa waa lagu dhintaa waa lagu dhaawacmaa aakhirkan cidaab baa la galaa war ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa waasica macaanka badan ilaahay noo soo dejiyey haddaa adduunka joogtidna aad sharaf iyo karaamada ku leedahay haddaad ilaahay u tagtana hadhow aad calaabta kaga badbaadaysid jannada ku gelaysid oo ilaahay oo kaa raalli a u tegaysid dadka muslimiinta soomaaliyeed waxaan leeyahay waa inaan ayadaa iskula dhegno dadka mujaahidiintaoo walaalihiinoo huquurta ku jira gacmaha iyo garbaha qabsada ayaga u kaalmeeya wa khaasatan walaalaha ku nool wilaayada islaamiga hiiraan war dadkaa walaalihiinah oo aad maanta cayaanan ugu jeeddaan sida ilaahay ugu nusraynayo maca dacfihim ayagoo lala qabo ilaahay hiiladiisa siday u helayaan oo ballanqaadka ilaahay loo helayo barnaamijkaas waxaan leeyahay dadka mujaahidiinta ha la garab siiyo ha la gacan siiyo ha lala jiro cadowga ilaahay ha la noco ha laga fogaado dhagartooda mar dambe yaan lagu kadsoomin mar dambe ayaan god shalay laydinka qaniinay laydinka qaniinin walaalaha mujaahidiinta waxaan leeyahay allah subxaana watacaala gargaarkiisa waxaan ku helayna waa inaan owliyada alla nahay subxaana watacaala haddaan owliyada alla noqon weyno nasriga ilaahay inaan helna lagama yaabo ilaahayna owliyadiisagaa noo sifeeyey noo tilmaamay aladiina aamalaa ina owliyaa allahi laa khawfun calayhim walahum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun annaga waxaana laka rabaa inaan la nimaanno iimaan saadiqa saxiix oo fayow ilaahay oo aan dhab u jecelnahay rasuulkiisa oo aan dhab u jecelnahay kutubkeenna qur-aanka waan ku dhegannahay xaggana ilaahay subxaanahu wa tacaala afcaasheenna aqwaasheenna iyo waxa ictiqaadaadkeennaba ilaahay inaan iska jirno subxaanahu wa tacaala oo dad ilaahay ku xidhan oo rumaysan aan nahay guusha inaysan noo soo kordhinin kibir markii ay halabada cadowga ilaahay subxaana wa tacaala yani waa tilka alayaamu nudaawiluha bayna annaas haddii cadowga maalin uu yeesho waxa loo maleeya inuu gacantooda ay sarraysa ma sarraysee markaana waa inaanan jebin oo aanan dacfi iyo muxuuhana isku mul leanna mar walba annaga waxaana laga rabaa waxaa weeye walaa tahinu walaa taxzanu wa antum ulaclowna in kuntum mu'miniin haddaan guulaysanno waa inaan isla sarraynin haddii maalin ay si noqotana waa inaanan isla hoosayn mar walba waa inaan ogaano inaan sarrayno laakiin aan ogaanno inuu alla naga sarreeyo subxaanahu wa tacaala addoommo alla aan nahay mar walba asaga aan u khushuucno u tadarrucno dadka muslimiinta si guud intaasaan leeyahay aad baad u mahadsan tahay wajazaaka allahu khayran wabaaraka allahu fiik waana kuu mahad celinaya walaalka maxamuud adiga iyo idaacatul-andulus iyo dadaalkiinna iyo juhuudda aad bixinaysaan ilaahay subxaanahu wa tacaala carabadiinna hala jiro qayb weyn baad ku aadan tihiin dadka muslimiintana way idiin og yihiin waxaan adinkana si gaar idinkugu dardaarmayaa anigoo naftayda ka bilaabayo adinka laftiinna juhuudda aad bixinaysa inay noqoto ikhlaasan lillahi tabaaraka watacaala jazaaka allahu khayran sheekhan alwaali dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa waali gule islaamiga hiiraan sheekh gule abuunabhaan oo waraysi gaar ah caawa ay la yeelatay idaacadda islaamiga al andulus sheekhan alwaali jazaaka allahu khayran wabaaraka allahu fiik
وانثر الأخلاق عطرا وانثر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka ku dhowaad kow iyo labaatan qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dhulgo ka dhacay gudaha kiniisad ku taala waddanka itoobiya qodobkaasi kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa howlgal qarax ah oo galabta ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen sarkuusta ee duleedka magaalada muqdisho kaasi oo lala egtay fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan riddada waxaana ku dhaawacmay saddex askari oo murtadiin ah sidoo kale shabeellada dhexe qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada jowhar ayaa lala egtay maleeshiyaad ka tirsan riddada waxaana jira khasaare gaaray cadowga waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa kow iyo labaatan qof oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday kiniisad dhulku la go-ay oo ku taal itoobiya sida ay wararku tibaaxayaan ugu yaraan afar iyo toban qof ayaa ku dhintay toddoba kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib dhulgo ka dhacay kiniisad ku taal waqooyiga shawa ee deegaanka axmaarada ee dalka itoobiya maamulka gobolka waqooyiga shewa ayaa dhacdadan iyo tirakoobka khasaaraha xaqiijiyey iyagoo intaa ku daray in dhulgo-ani uu dhacay kadib markii dhulgariir kalis ah uu si lama filan ah ugu dhuftay goobta ay kiniisadu ku taal shan ka mid a dadka dhaawacmay ayaa la sheegay inay qabaan dhaawacyo garaab ah halka laba kalena dhaawacyadoodu ay fudud yihiin waxaana goobta laga daadguriyey dadkii dhibaatadu soo gaartay iyadoo arrintan ay argagax ku abuurtay dadka deegaanka waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa iiraan oo dil toogashaha ku fulisay xubno ay ku eedeysay la shaqaynta yuhuudda dowladda iiraan ayaa waxaay maanta oo isniin ah toogasho ku fulisay laba ruux oo ay ku eedeysay inay jawaasiis u ahaayeen sirdoonka yuhuudda ee muusaad labadan ruux ee la toogtay ay tehraan ku eedeysay inay sirdoonkaas hayanada u gudbiyeen xogo xasaasi ah oo la xiriira fariisimo milatari iyo kuwo amni oo ay iiraan leedahay iiraan ma aysan shaacin xilliga lasoo qabtay raggan balse waxay xustay in howlaha basaasnimo ee ay ku eedeysay ay ku kaceen intii uu socday dagaalka ay kula jirtay yuhuudda iyo mareykanka ee bilowday sideed iyo labaatankii febraayo ee lasoo dhaafay waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday ase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa xildhibaano ka hor yimid guddi doorasho oo la magacaabay xildhibaanada mucaaradka ridada ee la baxay xildhibaanada xorta ah ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen ku diiday guddi doorasho oo ay magacowday kusimaha guddoomiyaha golaha dawaaqiida kooxda riddada kaasi oo loogu talagalay in uu ka shaqeeyo doorashada guddoomiyaha cusub ee golaha dawaaqiidda riddada xubnahan ayaa bayaanka ay soo saareen ku sheegay in guddigaasi yahay mid sharci darro ah maadaama oo muddaxileedka baarlamaanka uu dhammaaday afar iyo tobankii abril labada kun lix iyo labaatan waxay sidoo kale sheegeen in muddaxileedka madaxa kooxda riddadana uu dhammaaday shan iyo tobankii mey labada kun lix iyo labaatan sidaas darteed waxay sheegeen in guddi kasta oo doorasho uu noqonayo mid sharci darro ah maadaama aysan hay-adaha riddadu haysan wax sharciyadda sida ay ku doodeen arrintan ayaa ka dambeysay markii madaxa kooxda riddada xasan gurguurte uu guddoomiyihii hore ee baarlamaanka xukuumadda riddada murtad aadan madoobe geeyey baydhaba kana dhigay madaxa maamulkaasi warqad ka soo baxday xafiiska guddoomiyahana lagu magacaabay guddi doorasho oo qabanqaabiya doorashada guddoomiyaha cusub ee golahaasi cabdiwahaab xubintiina caawa waa inagaynta ضياء وانثر الاخلاق عطرا وانثر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا فاذا اعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا امه الاسلام بشرى اننا نلمح فجرا في شباب قد اشادوا صحوه للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa kulan ay barbar socotay dowra diini ah la yeelatay beesha jiiddo oo ka mida beelaha dega gobolkaasi mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo uu ugu horeeyo waaliga wilaayadaasi sheekh cali darwiish ayaa kulan la qaatay beesha jiiddo waxaana kulankaasi sidoo kale barbar socday dowra diini ah oo looga faa'iideynayay waxgaradka beeshaasi kulankan ayaa qodobadii diiradda lagu saaray waxaa ka mid ahaa sii dardargelinta kaalinta jihaadka ay ku leeyihiin beesha jiiddo iska ilaalinta xaalufinta dhirta iyo qodobo kale waxaana ugu dambayn uu ku soo dhammaaday kulankaasi si qurux badan gebagabadii kulanka waxaa kelimaad ka jeediyey waxgaradka beesha jiiddo ee kulanka la qaatay wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe baryahan waxaan ku jirnay anigoo ah macartaa nabadoonkii beesha reer jiidda gaab suufekeerow degmada jilib nabadoonkeeda ah beesha reer jiidda kulan wadatasha ayaa ku jirtay kulankii wadatashiga duuri ayaa barbar socotay waxaa lagu wada tashanayey shareecada islaamka sidii loo koryeeli lahaa insha allah duuridii waa noo soo gabagowday kulankii waa noo soo gabagowday alxamdulilahi rabbilcaalamiin haddii waxaa ka dambeeyey waxaan ku jaanqaadinaa shareecada islaamka sidii loo koryeeli lahaa waan ku wada tashanay waana ku dhammaysanay inta beesha reejiida labada lafood macnaha safar iyo wejas waxay ku heshiiyeen inay shareeca islaamka la koryeelo oo dhirta wixayna maarta laga oo xaalifintan laga joojiyo intaasaa isku afgaranay waana ku taageersannahay wilaaya islaamka korran allah ka dhigo insha allah alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu awalan allah subxaanahu watacaala ayaan u mahad celinaynaa allihii inoo suurtageliyey dowladan qiimaha badan oo barbar socotay wadatashi beesha jiida taasoo waxa waaye qodobyo dhowr ah beesha dan u ah qodobyadaasoo waxa waaye beesha ay ku helayso sacaadadeeda adduunyo iyo aakharo taasna ilaahay wax raxmaanka waxaan ka rajaynaynaa kuwii qodobyadaas tadbiiqiyey ilaahay inuu naga dhigo talkii waxaan kaloo idiin sheegaa soo diyaar uma tihiin aan noqotaan inaan dhahno sidii ay dhaheen xawaariyiinta nabilaahi ciisa oo ay dhaheen waxaa waaye baalka yidhahda naxnu ansaarullah soo diyaar uma tihiin inaan ansaarta ilahay waxa waaye aan noqon soo diyaar uma tihiin taasna waxa waaye midaan aakhiradeen waxa waaye bahalka yidhahda ay ku aan ku liiwaani lahayn waay liiwaantaasaana maanta waxa waaye dad badan oo anaga nala mid ah aana haysanin ilaahaan kaga mahad celinayna awalan oo aakhiran waxa waaye ilaahigii inoo suurtogeliya waxa waaye maanta inaan shareecada islaamka nusraynteeda aan maanta aan u fadhino ilaahay raxmaanka waxaan ka rajaynaynaa kuwii waxa waaye dartiisa loo dilina ilaahay inuu naga dhigay intaasaan kusoo gowgeyna wabilaahi towfiiq kulankayna wuxuu ahaaye wixii gaalada nacbanaay inaan isku raacno waxaa isku raacsannahay inaan maaragta jihaadka aan qaadano waxaa isku raacsannahay beesha jiido wixii muslimiinta ah diriska ah inay xaq dhooraan inay la dhaqmaan insha allahu tacaala intaasaan ka kulansaneen wabilaahi towfiiq in walaal dhahranan isa dagaa isa bartaa madayaa ilaahay ku roonahay sharaac islaami oo gaala in uun ha heshiis jelle maal iyo gacan inuun wane oo habad uun habad hun waal inuun ballame jelle inuun olah jelle diyaariyas maa ken taanka lamaas walinaag uun atiyas ha holomnay kheer yas holomnay ha fa'iisanay walaal dhariyanus booq dhiyoton oo lamaatoodanan qoona kolleeb shariicada islaami waa taagsagnahay mahad celina idinku celini wiilka oo reer jiida ah maxayn unqoonay inta duur oo shari ah iyo kulun wadatashi ah kulunka wadatashigin iyo duuridu kuwada guulaysine kulunkaas kadib beesha reer jiida may isdardaarignay ina oo dhawano shareecada islaamka kadib ina jihaadno oo rasuulkana ley idaa tabaayactum bilcayn wa akhaatum adnaa albaqara waralaytum bizara wataraktum aljihaad salada allahu calaykum dila laa yanziu hataa yarja ilaa diinikum waayo maanta meel tan un ruukno meelon koyl jirna ma aha may ku koynay shareecada islaamka ku koyne nabadgelyada ku koyne shareecada haddii la garabsiyo garab istaagno sidanka badan halaan reerjiid may ballan qaadnan oo ate oo ballan qaadna ina jihaadno oo haddub ilmoogan sii jihaado unna sii jihaadno xool ahaana iyo naftaana ina ku hormariysino jihaadka waana daageersan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay suldaanka guud ee beesha jiido suldaan cali nuur cali alla subxaana wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa allihii noogu nimceeyey nimcooyinkiisa kala gedisan oo ugu horeyso nimcatul islaam waaliimaan kadib waxaan u mahad celinaynaa xarakatu shabaab walmujaahidiin waxaan kaloo u mahad celinaynaa walaayada aan ku noolnahay jubbada dhexe waxaa kaloo mahad celin mudan beesha muxuu ahay wadatashiga yeelatay fadhiday dhowrkaas maalmood wadatashi iyo duuris garbar socdo oo muxuu ahay juhdigaas bixisay xafladdan qiimaha badan aa u jeedaan iyo muxuu ahay intaas bixisayn waxaan leenahay beesha jazaakum allahu khayran jazaa haddaan nahay beesha jiidda odageeda aan ahay intaas maalmood duurada socotay waan dhex joogay dhammaan muxuu ahay wixii wada wanaag iyo si fiican ay noogu dhammaatay kulankaas sidaas uu ahaa waxaan leenahay insha allahu tacaala bayaankaas wuxuu ka koobnaa dacwada in la horumariyo beesha ku jirto maslaxadeeda adduunya maslaxadeeda aakhara waxay ku jirtaa in dacwadaas la horumariyo kitaabkaas alla subxana wa tacala gacanta lagu qabto waxaa kaloo ku jiray in muxuu badqabka dhirta iyo daaqa si loo ammaangelin lahaa waa ku jirtay bayaankay ku jirtay haddaan nahay beesha anoo afkeeda odageeda aan ahay beesha allahu akbar allahu akbar allahu akbar beesha anoo afkeeda ku hadlaayo beesha maanta meesha fadhido oo tiradaas intaas la eg fadhido safar iyo wejis waxba aana ka maqnayn ayagoo colol xaaran ayagoo muxuu ahay qof walba qofka kale si horay si ka jecel u yahay maanta insha allahu tacaala muxuu intaas waxaan leenahay insha allah mid aad aan ugu faraxsannahay waay maanta muxuu ahay qalbigayga waa xaqiiqdii waxa waay aad aad u faraxsan yahay marka waxaan leenahay beesha sidaan u ballan qaadnay waxaa nalaga rabaa kitaabka alla subxaana wa tacaala garabuu naga rabaa gaashaanuu naga rabaa hoowuu naga rabaa dhiib dhammaanuu naga rabaa annaguna sugayaa cidda maanta wiilasha dagaalamayn waa wiilasheenna beesha waxaan leenahay waxa waay qof walba intii codkeena maqlayso saqiir wa kabiiran rijaalan wa nisaa'an dhammaan insha allahu tacaalaa annaga waxaan nahay hal far kalexaan nahay insha allahu tacaala mujaahidiintana garabaan u nahay gaashaanaan u nahay hubkaan qaadanay dhammaan insha allah waxaan rabnaa ilaahay kitaabkiisa inaan u nusrayno annaga bayaankeen waxaa ku jiray in difaaci doono insha allahu tacaala gobollada waqooyi gaalada imaatay yuhuudda ah xaaqidiinta ah insha allahu tacaala inaan difaacno ayaan ballan qaadnay kelmaddaas ma naga dhabbaa ma difaacaynaa dalkan soomaaliya guud ahaan muslimiinta dalka soomaaliya ma difaacaynaa namayaha waxaan idin leenahay waxaan idin leenahay maanta insha allahu tacaala dad uma maqno dadka maqan oo diinta sugaysa waa annaga dadka diinta sugaysa waa annaga dhowrka maalmood meesha fadhin waxaan isu sheegaynayna maxay ahayd kheyray ahayd qof walba kheyrkii qaatay inuu ku camalfalo asaga naftiisa kow inuu ku camalfalo labaad xaafaddiisa inuu geeyo saddexaad ehelkii muslimiinta guud inay anfacdaan inay anfacdaan laga rabaa waxaan qaadanay dadkaas inay anfacdaan laga rabaa ama waxaan qaadanay oo akhrisateen meeshaad joogteen inaad idin qalbigiin ku haystaan maahan dad badanoo culamaa idinku jiro dad badanoo culamaa idinku jiro marka insha allahu tacala waxaan leenahay beesha waxaan rabnaa haddii ilaahay idmo horkaceedaan ka shaqaynaynaaye cid wal horkacan waxaa ku jira adduunya in aakhirada waxaa ku jira kitaabka alle inaan garab istaagno kitaabka alle subxaana wa tacaala inaan garab istaagno badbaadana adduunya aakhira ku jirtaa marka nimiyaho waxaan leenahay cadowgaas ilaahay nin walba cadowga ha ka degnooda waxaanoo meeshaan anoo ka faa'iidaysanayay fariin ugu dirayaa beesha bayaankana way ku jirtay beeshay dadka ka dhashay oo riddadu ku jiro oo cadowgaas garab u ah cartuur u ah lagu shaqaysto lagu danaysto berin markay baktiyaan meelaha loogu tago warnimiyaha waxaan leenahay intay goorgoor tale ka faa'iidaysta annagaa maxay ahayd oo maadaama hadda isku diin manihiin laakiin markaad intaad na soo wacdo warniyahow ha liiga ergeyna dhahdo walaalkeenaad tahay waxaan si fiican aan kuu soo dhaweynayna baaraka allah fiik waxaan leenahay soo dhowaa waan ku leenahay muslimaan si muslimaan kula dhaqmaynaa ama intaa meesha joogto lidaan isku nahay insha allahu tacala ninka adiga waa iska soo horjeednaa marka waxaan leenahay annagoo arrintaas ka faa'iidaysanayna ka faa'iidaystaan leenahay maanta codkeen haddaad maqashaan ka faa'iidaysta dhaxa soo dhaxa tooba soo dalbada diintiina adduunya aakhira ku badbaadan annaga ka shaqaynana haddii ilaahayno waxaan leenahay raggaas meesha ku dhimanayo dan cidlaad ku dhimanaysaan waxaad ku dhimanaysaan ma garanaysaan waaba ognahay iska dhaaf haddana khaasatan beeshaan hadda maanta odaga aan wahay jubbad hoose waxay ka tahay waa naqaanaa kuwa waxba oo lagu xamaasho oo muxuu ahay derbigii dadka u fadhiyo waa ay war i waardiye waa seexanayaa ayaga macnaha waa u jifaan ayaga waardiye yihiin macnaha gaalada macnaha dulilnimadii meesha ay ka gaaranaysay loo dulaysta waay waxba kama aha habeenii maalin ninuu u dhafraya waa taagaya nin asaga camal u dhafraya marka niya waxaan leenahay insha allahu tacaala arrintaas ka soo laabta ka soo baxa nala soo xariiri waa idin soo dhawaynaynaa si fiican idinku soo insha allahu tacaala macnaha waa haddaad wadda fiican ku imaataan marka waxaan leenahay beesha waxaa dardaare mar labaad mar la saddexaan ku celinaya niman yahow kitaabka allaha garab hala siiyo waxaan ku maanta aan macnaa dhowrka maalmood doorada iyo muxuu ahay kulanka aan u fadhinay khayr unbaa laga shaqaynaya soo mahen khayrkii laga shaqaynaya cid walba insha allahu tacala qalbigeeda ha ku qaadato niid xaar qalbi wanaagsan walaalkiisa kale walaalkiisa safar wejis ay u kala baxdaa guud ahaan afar labaatan iyo afar qabiil labaatan iyo afar jufo ay noqonayaan markii la isku daro labaatan iyo afarkaas jufo intaasoo jufood waay intaasoo jufoodoo walaal eh maanta meesha inta fadhido wax ka maqan male dhammaan ayaga safar iyo wejis ay ka kooban yihiin cid walba cid wanaag ha ka shaqayso cadowgaas insha allah qof walba markuu seexdo cadowgaas suu ula dagaali lahaa qalbigiis ha geliyo intaasaa warkay ku sokowa wa jazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu ugu dambayn waxaa kulanka soo xiray waaliga wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo isagu hogaaminayey kulankii u dhexeeyey wilaayada jubbada dhexe iyo beesha jiido bacda acuudu billahi min ashaytaani alrajiim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يا نمها العلينا سبحانه وتعالى عليه نوكل ميي geedahan qabow iyo neecawdan fiican iyo mataqaanaayo roobkan maanta inugu da'ayey allihii ina siiyaan u mahadcelinaynaa subxaana wa tacaala inuu ilaahay aqbalaan rajaynaynaa beeshaan isu imaatinkeeda iyo wadahadalkeeda iyo isfahankeeda aqbal inuu ilahay ka dhigaa ilahay weydiisanaynaa maalmahan waxaa inoo soo socday dowro saddex maalmood oo lagu qaadanayo duruus diini ah dhinaca kaleetana dee beeshu ay arrimahooda kaga tashanayso masaaliixdeeda iyo horumarkeeda ay kaga tashanaysa wixii yaryaraayo ku dhex jireen la isaga xallinay wixii xuquuqa muslimiinta ay ku leeyihiinna sidii la isugu gudi lahaan waa looga tashaday soo sidaa mahayn marka insha allahu tacaala reejiida guud ahaan waan u mahadcelinaynaa bacda xamdilaahi safar iyo wejihiisa aad u tihiinba waxaan idin leenahay soo dhowaada wilaayada beelaha degan ee soomaaliyeed yaad ka mid tihiin ilaahayna subxaana wa tacaala qabaa'ilka muslimiinta ee uu dhulkan ku beeray qabiil walba ilaahay markuu abuurayo ujeedda iyo xikmadu ka laha ilaahayna subxaana wa tacaala dee beeshan wuxuu ka dhigay beel weyn oo beelaha soomaaliyeed ka mid ah gobolkan keliya ma degana jubbooyinkaay degan yihiin shabeelle hoosey degan yihiin banaadir ay degan yihiin gobollada koonfureed in badan oo ka mid ah ay degan yihiin soo sidaa maan beesha marka noocaan oo kale ah ilaahay dadkeediina saa u badiyey deeqna siiyo xoolo fara badan ilaahay uu siiye waxaan rabnaa insha allahu tacaala horta annagu aan idiin dardaarmaynaa sida culammadii darsiga idin siinaysa waa idiin dardaarmeen in lagu dadaalo midnimada beeshan dadku waxay ku horumaraan oo ay ummadda kale kaga tagaan oo mataqaanaa ilaahayna subxaana wa tacaala uu ku barakeeyo adduun iyo aakhrana ay ku liibaanaan cadowgoodana ay isaga celiyaan xuquuqda lagu leeyahayna ay isaga bixiyaan waxaa weeye midnimada iyaga dhexdooda markii la ilaaliyo dadku haddaysan midaysneen qaarana iskama bixin karaan cadowna iskama celin karaan iyaguna waxba iskuma tari karaan waxaan rabnaa insha allahu tacaala midnimada dhexdiina inaad ku dadaashaan ilaahayna subxaana wa tacaala dadka muslimiinta caam ahaan wuu u dardaarmay wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu xarigga ilaahay inaan wada qabsanno oo aanan ku kala tegin uu ilahay inoo dardaarmay annaguna dardaarankaa rabbiyaan idiin dardaarmaynaa war xarigga ilaahay reejiidoo wada qabsada safar iyo weji xarigga ilaahay yaa inagu wada filan oon adduun iyo aakhiraba ku liibaanaynaa horumar adduunye iyo mid aakhiraba aan ku gaaraynaa walaalkaa odayga nabadoonka ee mataqaana suldaanka beeshu ah yaad soo saarateenoo xarakada u keensateenoo la idiin aqbalay sanawaad dhoor ahna idiin ahaa suldaanka beesha waxaan rabnaa suldaanka in talada looga dambeeyo in amarkiisa la qaato in lala shaqeeyo garab loo noqdo in xilka inta loo dhiiba aan lagu ilaawin allan hereerka adiga suldaan u ahe nabadaada galoo nin walba lo-diisa iyo geeliisa iyo arigiisa uusan ku mashquulin waa in lagu soo noqdoo layahay suldaanka bal xaalkiisa ka warrama gooshiisa ka warrama gurigiisa ka warrama martihiisa ka warrama jeebkiisa iyo dhaqaalihiisa ka warrama ma cid kale u maqan yuu u shaqeeyaa jiidda u shaqeeya soomaa jiidda marka waxaan rabnaa suldaankeed inay ka warhayaan midnimadan ay ku dadaalaan biidni illahi tabaaraka wa tacaala intaa kadib waxaan rabnaa beesha waxaan kula dardaarmaynaa beelo badan oo muslimiina deris idinlah oo gobolkan idinla degan beelaha muslimiinta ee deriska idinlah waxaan rabnaa wanaag iyo deris wanaag inaad kula noolaataan sida bayaankiinaba hadda ku caddayd oo aad ku soo saarteen muslimiinta deriska nala ahee qabaa'ilka walaalahayna deriska nala ah wanaag iyo deris wanaagan kula noolaanayna bayaan ku qorna bayaanka marka waxaan rabnaa in laga dhabeeyo soomaalida waxaa mushkilad ku noqotay oo waayahan dambe na ragaadiyey oo dib noo dhigay oo faceena naga raabay qoloba qolada deriska le ahay ku taaganta halkaan innagaa iskale meesha war lagama qodi kara meesha beer lagama dhigi kara meeshaan mataqaanaaye hadda ka hore aniga saa ii ahaan jirtay dhulkeennana waad aragtaa markii lagu dhex safro lagu dhex socda inta bannaan iyo inta la degan yaa badan inta bannaanaa badan annagu saaka jilibaan ka soo safarnay magaalo jilib jilib iyo halkaan intaan soo soconnay dhul bannaanaan ku soo soconnay waxaa degi karaa kumanaan iyo kumanaan qoys oo muslimiina way degi karaan wayna ku noolaan karaan dhulku wuu nagu filan yahay ilaahay yaa noogu talagalay alam najcala arda kifaatan axyaa'an wa amwaata warkeenna nool io ka dhinta buu ku filay meydkeena inaan ku aasanno ka nool uu ku noolaado ka beerlaba beer uu ka dhigta kan xoole le xoole uu ku daaqsada ka musaafirka geedo u harsado uu ka hela waa ilaahay subxaana wa tacaala arrada uu inoo waasiciyey laakiin ciriir waxbuu ka jiraa quluubteennuu ciriiru ka jiraa shaydaana quluubtannada degey gumaystihii isticmaalka ingiriiska iyo talyaaniga waxay inooga tageen oo xuduudi ay inoo sameeyeen yaa weli ina hor yaalla waxaan leenahay meeshaan jiidda iskaleh meeshaan gaaljecla iskaleh meeshaan biyamaala iskaleh meeshan waxaa iskale mataqaana sheekhaala iskale waxa waxaa la rabaa inaan ka weynaano dhulkan ilaahay yaa iskale ina alarda lilaahi yuurisa ma yashaa soomaan nin walba wuxuu noqlay isuu leey dhulkan markuu inagu filan yahaye walaalaha muslimiinta ee deriskiidilaa deris wanaag iyo walaaltinimo iyo ixtiraam iyo qadarin iyo soo dhoweyn kula noolaada sida idinku markaad dhulalka kale u aadaan markii dhulkiinu daaqla-aan ay ka jirto biyola-aan ay ka jirto soo dhulka kale uma hayaamaan xooluhu ma aadaan idinkana markii laidiin yimaado dhulkiina ilaahay roobka iyo daaq uu soo mariyo waxaa laydinka rabaa jiiddo dhulkiisa inuu noqdo dhul lagu nabadgalo oo dadka muslimiinta laga soo dhoweeyo oo ummadda idiin timaada ee daaq iyo biyaha idiin soo doonata hadhow markay idinka noqdaan inay wanaag idinka sheegaan ree jiiddaa waa dad goba waa dad wanaagsan waana soo dhoweeyeen waana sharfeen badalkoodayna siiyeen guryahooday noo fureen biyahooda mataqaan warihii ay noo fureen warso arrin wanaagsan oo khayra maan waxaan rabnaa insha allahu tacaala quluubtiin inaad ummadda u furtaan aqaladiina iyo guryihiinan ummadda walaalihiina muslimiinta aad u furtaan gacmihiinana laga nabadgalo intaan insha allahu tacala waa idiin dardaarmayaa intaa kabacdi waxaan rabnaa walaalayaalow si aad og tihiin soomaaliyay maanta jihaad yaan ku jirnaa halgan aan ku jirnaa cadow yaa dhulkeenna haysta waxaana laga rabaa maalkeen inaan bixinno oo nafteenna aan bixinno oo aan jihaadno oo walaalaha mujaahidiinta ee dagaalamaya garab iyo gaashaan aan u noqonno oo kitaabka ilaahay lagu dhaqmayo shareecada ilaahay la kor yeelaya waxaan rabnaa garab iyo gaashaan inaan u noqonno war arrintaa iyada ree jiiddo diyaar mutiin safari wajiis diyaar mutiin shareecada ilahay inaad difaacdaan diyaar mutiin inaad wax ku bixisaan diyaar mutiin inaad islaamka garab u noqotaan diyaar mutiin ilaahay oo markhaati ka noqdo waxaan rabnaa insha allahu tacaalaa sida culammada aan idinkugu soo dirnay oo maalmahan idinla joogeen saddexda maalmood oo dacwad idinkugu socotay dacwadaas wax macaan oo ina anfaco oo akhiraden u roon soo saas mahayn hadda carruurteenni iyo haweenkeenni iyo dadkii baadiyaha jooga se uma baahna yaa waxaan rabnaa dacwada insha allahu tacaala in ummaddii la gaarsiiyo oo baadiyaha la dhex galo oo xamladii wilaayadu ay iclaamisay xamlat albalaaqi almubiin liixyaa'i macaalim iddiin oo mataqaanaa wilaayadu iclaamisay waxaan rabnaa in culamo kale la idiin soo diro dhulkan jiiduhu degan yaho oo dhanba inay dhex maraan oo miyi iyo magaaloba aqal walba ay istaagaan oo dacwadii la gaarsiiyo idinkana waxaan idinka rabnaa inaad nagala shaqaysaanoo dadkaa ducaadda marka idin yimaadaan la soo dhoweeyo maalma idinka rabaan adduunya idinkama rabaan irsaaq idinkama rabaan raggii in loo kulmiyo dhallinyartii loo kulmiyo odayaashii loo kulmiyo war waxaan macaankan annagaa soo qaadanaya nala arka in la yidhaahdo arrintaa reerka culeys bay ku tahay waxaan rabnaa arrintaa iyadaa nagala shaqaysaanoo wa andir cashiirataka alaqrabiin ilaahay yidhi qaraabadeenna inaan dacwadii diinka gaarsiino oo badbaadin allahu akbar allahu akbar allahu akbar ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara war naftiina naarta ka badbaadiye ehelkiinana ka badbaadiye annagu hadday islaanta guriga noo joog salaad aysan tukanayn soo naar unuma dambayso wiilka dhallinyaro ee labaatan jirka hadduusan tukanaynin soo ahlu naar uma noqonay hadduu saa ku dhinto yaa laga rabaa marka inay badbaadiyaan innagaana laga rabaa inaan badbaadin oo na war salaada tuko war runta sheeg war cibaadada ku dagaal war deriska wanaaji war aakhiro wax ku anfacayo ku dadaal waajib ina saaran weeye maanta nebi kale ilaahay subxaana wa tacaala sooma diray annagaa nebi maxamed calayhi salatu wasalaam wakiilka ah qof walba muslima wakiilka ah dacwadaa marka aan ka wada shaqayno arrintaa iyada ballanma inoo tahay jazaakum allahu khayran ree jiidda allaha barakay ilaahu qoyskan barakee deeqdooda allaha barakay ilaahay deeqdu insiiya allah idin barakee waxaan rabnaa insha allahu tacaala dee idinkuna inaad wilaayada garab u noqotaan ood gaashaan u noqotaan ood garab istaagtaan oo diinka iyo dacwada iyo towxiidka iyo difaacaas maanta lagu jiro ilaahay diinkiisa la difaacayo saad u ballanqaadeen insha allahu tacala inaad oga soo baxdaan guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa habeen talaado ah waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh للدين كبرى نجا الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صح